dhinaca kale qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa ka falceliyey guusha loo saadaaliyey joe biden wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan sheekh isxaaq qoyste ayaa microfoonka la dhex qaaday waxaa la yidhaha abukar xaaji warsame abukar xuud minneabolis baan joogi jiray jo baiden inuu soo baxo soomaalidu waxaa ga dhigan tahay farxad waxaa ga dhigan tahay xiiso wanaag weyn waxaanan rajaynaynaa sida uu wax u ballanqaaday inuu wax u qabto soomaalidu wuxuu u qaban karaa albaabadii trump uu ka xiray iyo albaabadii adduunka oo dhan oo laga xiray ayuu u furi karaa waase haddii ay gartaan inay wax la qabsadaan baiden baiden inuu isu keenaan rajaynayaa maxamuud jimcaale maariya wallaahi waxaan u arkaa horta ninkii odag ah afalgaadadiisii mar haddii dunida ka hartay waa soo dhoweynaynaa john biden hase ahaatee nimanku waa niman walaalaa dunida wixii john biden uu kula xisaabtamo iyo wanaagga uu keenaan kula xisaabtamaynaa waanu soo dhoweynaynaa magacayga waa idriis maxamed salaad oo ku nool magaalada muqdisho aad baan usoo dhaweynaa madaxweynaha cusub ee maraykanka jo anaga soomaalida haddaan ana ninkaan anorona ninkaan exectil waa nin dimuqraadiya oo madooga iyo dadka dhan oo america ku nool ay u wadaysan yihiin magacaygu waa cismaan cabdulaahi goore waxaan soo dhoweynayaa madaxweynaha maraykanka loo doortay jo baiden sababtaan usoo dhoweynayo waxay tahay donald trump waxaan ku qabnay dunida islaamka iyo soomaaliduba aflagaado badan ayay ku qabeen marka aflagaadadiisii ayaan ka raysanaynaa haddii alla kuuran yahay jon baidenna waxaan kula talihaynaa soomaalidii iyo dunidii muslimka ee la faquuqay oo la yidhi xataa haddii alla kuurooya maraykan ma soo geli karaan inuu ka qaado xayiraadii xadgudubka ahayd oo lagu sameeyey intaasna waa kula talihaynaa magacaygu waa axmed cabdille faarax jo baiden iyo trump laba ninoo maraykan ay ahayn soomaali ma ahayn laakiin adduunyadu waa isku xihan tahay oo danay wadaagtaa guusha jo baiden hadda kuma baraarugin anugu waa filayay inuu guulaysanayo iyagoo maraykan ah oo danaha maraykan ka shaqaynayay dadku kale mas-uuliyad wanaagsan yihiin maraykanku waa dhaqaalaha ugu weyn waddan kale adduunka cid kastoo adduunka ku noolna saamayn buu ku leeyahay sidaasoo kaleu saamayn noogu leeyahay dadka soomaaliyeed waxaan ka filayaa siyaasad ka wanaagsan tii donald trump ku shaqaynaya afartii sanoo tagtay waana soo dhowaynayaa in jo baiden la doorto magacaygu waa shamis xasan haaruun marka hore waxaan u hambalyaynayaa madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka jo baiden iyo ku-xigeenkiisa intaa kadib waxa aan rajaynayaa in jo baiden iyo sidoo kale xukuumaddiisa cusubba ay wax badan ka bedeli doonaan xaaladda dalka maraykanka iyo guud ahaan caalamkaba isbedel cusub ayaan ka rajaynayaa guud ahaan reer maraykanna waxaan leeyahay hambalyo magacaygu waa muuse maxamuud jiisow oo ka mida dadka ku dhaqan magaalada muqdisho oo aanan ka bixin weli guusha john baiden waxaan u aragnaa guul u soo hoyatay muslimiinta caalamka gaar ahaan muslimiinta soomaaliyeed oo ayagu u xanibnaa afartii sano ee lasoo dhaafay amarkii uu bixiyey donald trump oo ah kanna ay dhici karto inuu ka saaro marka dad badan oo rajo qabay ayaa waxaan filaynaa inay resbonsaradoodii helaan oo ay dib ula mudoobaan walaalahoodii ama qoysaskoodii ku dhaqan dalka maraykanka bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa warsan xasan maxamed waxaan u arkaa guul wanaagsan oo noo soo hoyatay waxaan leeyahay soo dhowow waxaan u rajaynayaa inuu john baiden u qaban doono wax fiican inuu gaarsiin doono meel fiican inuu ummadda soomaaliyeed ee qaxootiga dalkiisa u tagtay oo uu nimankii iyo caruurtoodii iyo naagahoodii kala gadoomiyey madaxweynihii hore inay heli doonaan rajo wanaagsan inuu baabi'in doono nacaybka muslimiinta inuu soo dhowaysan doono dadka muslimka inuu qaban doono wixii madaxweynihii hore xarguhu xirxiray iyo dhibaataduu suubiyey inuu noqon doono ninka keliya oo furfuri doona maadaama uu yahay nin siyaasiya wax badan soo shaqeeyey madaxweyne ku-xigeen soo noqday anoo ah mino muuse ismaaciil guusha bayden waxaa warkaa khayr u soo hoyday dadka muslimiinta ah meel kastoon joogan waan ka banaanbaxaynaa guul noo soo hoyatayna weeya bayden waxaan kula dardaarmayaa dadka muslimiinta iyo dadka madowba inuu garab siiyo sidii garab loo siiyo isagana garab dadka u siiyo dadkana u simo bismillahi raxmaan raxiim waxaa la yidhaha daahir axmed xaaji jo bayden guushiisa aad baa ugu faraxsannahay guushuu soo hooyey jiroo joog baan leenahay waxaan kula dardaarmayaa madaxweynaha cusub inuu ummadda u hiiliyo sida asiga loogu hiiliyey dadka madow inuu ugu hiiliyo